ciidamada etoobiya ee iyagu qeybta ka ah howlgalka amisom ee ku sugan gobolada bay iyo bakool ayaa waxa ay bilaabeen howlgalladoodii militari iyaga oo gudaha u galay kuna hareeraysan qeyb ka mid ah magaalada xudur ee gobolka bakool sidoo kaleetana kusii siqaya qeybo ka mid a labadaasi gobol howlgalkan ugu dambeeyey ayaa falastiin axmed iimaan waxay ka wareystay safiir ku-xigeenka etoobiya jamaaludiin mustafa cumar waxaana ugu horreyn ay weydiisay howlgalkan ugu dambeeyey iyo meelaha ilaa ay haatan gacanta ay ku dhigaan ciidamada bilaan soo dhaafday ciidamada etoobiya waxay kamid noqdeen amisom waxaana inta badan guud ahaan iyagu ay iyagoo ku dhan ay ka ahaanahayaan ku koobnaanahayaan secretary secretary marka waxa waye waa gedo gedo iyo bay bacol saad og tahay bay goobihii la rabay xil hore ay degeen nabadgelya ku degeen buuda xaqabo daynimay baydhabo bardaale meelo badan bay ka degeen qasax dheere waxaa harsanay waxay ahayd secretary bacol iyo qayb kamid a gedo marka bacol shalay ayay kasoo ruqaansadeen xisbiyada waxayna ahayd mataqanta ujeedadu inay degaan labada goobood muhimka ah kala ah xudur iyo waajib marka insha allahuna adu saacadaha soo socda waxaad ka maqli doontaan waad ogaan doontaan duleedka magaalooyinka labada magaalada ku sugan yihiin marka operation xoog badan ayaa ka socdo wax ilaa hadda iska caabinna ma jirto waan arki doonaa marka hadda ay magaalooyinkaasi gacanqacan soo galaan gaar ahaan xudra ayaa soo horeysa marka marka ka imaana xuduudada ay soo maraayeen meelo qaarkood waa un waxay ahayd wada marin ah ay soo maraayeen rab dhuura ma ahayn niyada inay degaan waxay ahayd target oo ahaa inay degaan xudur iyo waaji marka qorshe u ahaa waana saacadaha soo socda insha allahu waan guulaysan doonaa waxaa jira warar sheegaya in deegaanka rabdhuura ay shabaabku ay soo galeen adinkoo ciidamadiinuna ay sooba dhaafeen deegaankaasi oo ah xudur kusii socdo aad kusii socoteen xaggee ka yimaadeen ciidanka tegay rabdhuura ee shabaabka ah mase jirtaa in wax iska hor imaada halkaasi ay ka dhaceen wax iska hor imaad ma dhicin sidii haddaan kuu sheegay waxay ahayd qorshahu ciidanku uu halka ciidanku ku socday waxay ahayd waajib iyo iyo iyo xudur waayo marka wadada lasoo maraayo rabdhuurana wada ahayd ma ahayn wax qorshe ah oo ciidanku inuu halkaa dego halkaa kusumaado maha markay soo maraayeenna waa waa iskala carareen ciidankuna waa masii mareen mesha wadun bay ahayd oo macnaa wax qorsho ah oo degaan ayna degaan ah ay ku talagaleen ma jirto waa meesha haddan ku sheegay ku socdeen markay maraayeen oo kala carareen waana lasoo dhaafay intaan baa laga rabay wax dagaalna kama dhicin marka meel laga qabsaday iyo meel la dega ma ahayn marka waa ayagaana marka hore joogay dabcanna markii ay ciidanka soo marahayaan soo kala carareen markii dambena iskaga soo noqdeen marka wax macno ma le wax ka waan waan doonaa marka hadda qorshaha waa waajib iyo xudur markii labadaa la qabto kadib ayaan iwaan doonaa arrinta rabduura in ay ku jirto qorshaha amisom in la degay in kale marka rabduura hadda yaa jooga rabduura dadka deegaanka caadi saaka ciidanka markay soo maraayeen laa xalay cilla ahayd ciidanka soo maray wax haddii ciidan al-shabaab joogo dagaal ka dhici lahaa waa la sacadin baa dhici lahayd ciidanka caadi usoo maray marka waxaan u arkaa markaa nimankaan taas fiiriyay inay dadka deegaanka unay joogaan haddii iyaga ay joogaan ay tahayna wax dee dhulka kula cararayay noqonaysaa marka ma ma xaqiijin karo hadda ciidda joogta meesha sababta waxaa haddii iyaga aan leenahay iyaga joogo xalay saaka markay ciidanka soo marahayeen ayay waxun ka dhici lahayeen meel iska iska free ahayd oo shacabka deegaanka degnaa un ay joogaan marka ma dhii kara hadda al-shabaab jooga anigu dhinaca kale gobolka galguduud waxay ka mid tahay meelaha la qorsheynaya inay ka howlgalaan ciidamada ethoobiya weli ma jiraa wax dhaqdhaqaaqa oo dhankaasi ay ciidamadiinu ka bilaabeen dabcan dhaqdhaqaaq waa ka jiraa xuduudda waa soo dhaafeen meelo kamid ah gobolka sida caasimada gobolka dhuusamareeb aageeda waa kusugan yihiin muhiimadan waxay tahay ceelbuur iyo maxaas iyo iyo dhuusamareeb dhaqdhaqaaq xoog badanaa ka socdo marka iyaguna insha allahu the coming days waa waa wa waa bilaaban doonaa maalmaha soo socda
maalmaha soo socda marka xaggee tahay in ay ku ekaadaan ciidamada etoobiya ee gobolka galgaduud kasoo galaya iyo kuwa kale ee baa iyo bakool kasoo galaya intaba xaggee xuduud u noqon doonta waxay waxay waxaa xuduud u noqon doonto meelaha ay joogaan ayaan wax yar kaada tusaaleynayaa secretary waxaan kuu sheegay waa gedo waa baa iyo bakool gedo bay bakool meele meelaha ay joogahayaan yaa jiraysa hadda bay meelaha haddaan kuu sheegahay bakool waajib xudur iyo meelo kalaa jiri doono oo la qaban doono gedo garbahari waa kumaalo timaadeen baar dheer maydan mar dhow waa saddexda beri bergooda waa waa waa la maqli doonaa marka secretary waa kudaasay sector four waxaa waa central somalia marka waxa waaye waa waa galgaduud iyo iyo iyo hiiraan hiiraan marka waxa waaye ciidanka butiyaanka walaalaheen ayaa joogay sectorka marka sector four baa laisku dhahaa taliyahu waxa waa waa jabuutiyaan xigeenkana waa ethoobiyan xooga waxaa la saarayso ciidamada ethoobiyaanka ay saarahayaan waxay tahay sector four waa dhuusamareeb iyo elburi maxaas waay meelaha anagu aan meela siiyey waay berdaweynina waa leenahay waa la joogeynaa nimanka walaalaheen jabuutiyaan buulo berde iyo maxaasin waxba sami jiraan waxa waa waa isdhowrahayaan waa waa waa waa waa ka wada shaqeynaan marka murti galguduud waa waa saddex meel aan kuu sheegay waa dhuusamareeb maxaasi hibe ayaa gor kaasna waxa uu ahaa safiir ku-xigeenka ethoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan weli dhegeystayaal waxaa inoo soo socdaa warar ku saabsan ciidamada amisom oo dagaalka kula jira al-shabaab ayaa la sheegayaa in ay haatan gacanta ku dhigeen deegaanka layidhaahdo kalabaydh hase ahaatee eh aynu ku noqono markan waraysigii aan hadda ka hor idiin sheegnay ee ibraahim xasan daandure uu la yeeshay gudoomiyaha amaba afhayeenka ahlu sunna waljamaaca ee gobolada koonfureed sheekh maxamed xuseen isaaq alqaadi oo isagu ka warramaya howlgalladii saa ka dhacay saaka waxaa la bilaabay howlgalkii lagu ciribtirayay khawaarijta al-shabaab oo ummadda soomaaliyeed sidaad la socotaan muddo aada u badan dhibaato ka hayay ciidamada ahlu sunna waljamaaca iyo ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba ciidamada walaalaha nahay oo amisom saaka waxaa laga soo dhaqaaqay xarunta gobolka ee garbaharey waxaana weerar kusoo qaadnay fariisamo ay ku lahaayeen meesha lagu magacaabo birta dheer ama kalabayrka ilaahayna waa nagu guulay subxaanahu watacaala markii robiyaasha iyo madaasiicdii lagu bilaabayba way kala carareen difaaciina si nabad ah ayaanu ku galnay haddana insha allahu ciidamada way socdaan waan rajaynaynaa ilaa buur dhuuga iyo baar dheera in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu tago hawshaas ayaanu ku jirnaa walaalle marka ahlu sunna waljamaaca iyo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waa u dhantihiin dagaalkan haa walaale ciidamadaas saddexdaa qaybood e ayaa howlgalkan u dhan hadda meeshaas sidaan la soconno xoogag al-shabaaba ayaa jooga marka ma waxaad leedahay wax iska caabina oo aan la kulanay ma jiraan walaale wax iska caabina oo halkaas aan kala kulanay ma jiraan nimankaan sidaad la socotiin si macnawi ayay u baaba-een kalsoonidii ummadda soomaaliyeed ay ku qabeen way baaba-day hal meel ayaa looga soo jeestay wakti aada u fara badan in loo diyaargaroobahayay oo ciidamada halkaa joogo oo tababarka caalamigana inaysan hor istaagi karin way ogyihiin sidaa darteed way kala carareen insha allahu tacaala geed kasta iyo god kasta oo ay galaanna inaan uga dabagalno ayaan rabnaa haddii ilaaha idmo waa gartay sheekh alqaadi hadda xaggee joogtaan dhulka a gacanta ku dhigteen se waa kee walaal hadda difaaci weynaa oo ay ka difaacayeen baar dheeri iyo buur dhoowa ayaa maanta la burburiyey ilaa inay ciidamada halkaa ku sugan oo maanta halkaa laga saaray gobolkan meeshay ugu awooda badnaayeen ayay ahayd wax iska caabinayna way samayn waayeen haddana ereydii annagaa joogno waana sii soconaa oo insha allahu tacaala degmooyinka hadda aan sheegnay baan rabaa inaan sii tagno haddii ilaaha idmo meesha aad tagteen oo aad ii sheegtay in xoogaga shabaab aad ka saarteen maxaa ugu tagteen sheekh alqaadi difaacii halkaas ay ku lahaayeen markii laga saaro waxaba ha yaraatee oo meyd ah ama dhaawac ah oo looga tagay ma jiraan wixii madaaficda ku gaarayna way qaateen difaacii oo maran oo wax ku jira aan la arag ayaan halkii ugu tagnay walaale xoogaga ahlusunna waljamaaca ee weerarkaasi ka qaybgelaya tiradooda ma ii sheegi kartaa sheekh alqaadi walaale ciidanka ciidanka culamaaadiinka ahlusunna waljamaaca sidaa la socotidba waa ciidamada keliya shabaab in lala dagaalami karo dadka tashay shabaabna haddii magacooda ay maqlaan ay ka cararaan weeye awoodooda iyo tayadooda iyo niyadda ay kula dagaalamayaanna waa mid aada u weyn jir ahaan iyo taya ahaan aad bay u dhismiin waa ciidan xoog leh laakiin in hadda maanta aan saxaafadda aan kow iyo laba aan ka dhaano xaaladaha militariga ka mid maaha walaale marka hadda waa wada socotaan xoogagiina ahlusunna waljamaaca ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda xaggeed ku wajahantihiin ee idinkugu dhow hadda hadda walaal waxaa nagu dhow oo dhowr iyo toban kilomitir inoo jirta degmada buur dhuubo baan insha allahu tacaala tegi doonaa kadibna markii ammaanka la xaqiijiyo waxaan usii gudbi doonaa degmada baar dheer oo iyadana shacabka soomaaliyeed oo halkaas ku dhagnaa dhibaatooyin fara badan ay qabaan ayaana insha allahu tacaala usii gudbi doonaa kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ahlusunna waljamaaca sheekh maxamed xuseen isaaq alqaadi oo khadka telefoonka ugu warramayay ibraahim xasan daanduray haatan wararkii ka soo kordhay ayaanu dabcan waraysiya idinka haynaa ibraahim ciidamada amisom ayaa dagaal waxa ay kula jiraan kooxda al-shabaab waxaana ay kula wareegeen dagaalkaasi xaruntii al-shabaab ay ku lahayd meesha la yidhaahdo kalabeerka warar ka imaanaya gedo ayaa sheegaya in ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida oo iskaashanaya in haatan ay ku dhow yihiin qarkan ay u saaran yihiin degmada buurdhubo wariyaha v o a falastiin axmed iimaan ayaa daqiiqada ka hor arrimahaas waxay ka wareysatay guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil waxaana ay falastiin ugu horreyn weydiisay guddoomiyaha halka howlgalladooda maanta ay amisom qaadeen iyo halka ay ku wajahan yihiin howlgal baynu muxuu ahaa ku qaadnay kooxdii hargagixisada ahaa ee ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda oo wada socdo baynu ahayn maantana waxaan muxuu ahaa guluf ballaaran laga soo qaaday magaalada madaxda gobolka garbaarey meel ka xigto wadada baardheere iyo isku xirto garbaarey wadada baardheere iyo isku xirta garbaarey ee la yidhaahdo kalabeyrka labaatan kilomitr u jirto magaalada garbaarey ayaa muxuu ahaa waxay u ahayd kooxaha nabaddiidka afariisan muddo saddex sano iyo barba ah halkaas baa waxay u ahayd tarajay dabaaci ah oo ay mar walbo ku dhumaalaystaan ama isku difaacaan waa burburinay fayskiina waa ka saarnay khasaarana wuu kasoo gaaray haatanna waxaan joognaa meel toddoba iyo toban kilomitr ku jirto magaalada buurdhuubo degmada buurdhuubo bariishka noqonaya baar dheere xiga oo ay horey gacanta uga hayeen kooxaha
marka xagee kusii socotaan oo hadafkeenu uu yahay waxaa jira dib u xoreyn ballaaran oo dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha muxuu ahaa amisom ku midoobay ay iska kaashanayaan oo lagu burburinayo kooxaha nabadiidka ah dalka dhammaantiina lagu sifeynayo howlgalkaas ayaan qayb ka nahay waxaana hadda aanu kusii jeednaa waxa weeye bundooyinka buurdhuuba iyo baardheere labada degmo oo ka tirsan ee gobolka gado baynu rabnaa gacanku hayntooda inaan kala wareegno kooxaha nabadiidka marka ma jirtaa wax khasaaraa oo weerarkii maanta aan shacab ka soo gaaray ama adinka dhankiina inta aad ka warhaysaan soo gaaray annagu waxba nama soo gaarin khasaare ah goobta kooxaha shabaabka laga burburiyeyna wax shacaba ma deganayn waxay ahayd goob ciidan oo ayagu keligood ay degan yihiin wax shacab oo dhibaato ay soo gaartay ma jirto sida ku talagalka iyaga uu yahaana wax shacaba oo dhibaato loo geysan doonaa
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan